dadkan aafada ee ka sugan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland yee ahaano uun ku qeyb qaadadahayna fursado shaqeeya use maamulka biyowa shukri saciid axmed guddoomiyaga ururka naafada jubbaland yee weliba yay sheegtay in dadka naafada lambaahanyiin in laku qeybgeliy shaqooyinka dowladda iyo biyaasa islamarkaasi in dadka naafadii oo ka jaran dad aqoon leh aana sii ogolo koro imtixaanaadka dowladda ee qaadaasa ee lika codsadow xafiisyada shaqada saciid axmed waaye ururka naafada gudoomiyaha ururka naafada jubbaland baana waa ku dhowahay walaahi hoolaha aan hayno hoola aada u dhib badan waaye waayo dad naafo oo fara badan weeye caqabado badan baa markana hortaagan annaga waxaa ka mid a naafo badan oo aqoon-yahana oo u baahan inay shaqaysaan marka wasaaradihiina kama helo wax shaqo bixina kama helo waa leenahay sida wasaaraddan arrimaha qoyska xaquuqul insaanka oo kale waa leenahay waxaa kaloo leenahay adab xoogaana taakuleeya way jiraan laakiin caruurtanadii waxbarashadooda waxawaa hay-adaha la hoos galaa waxaan ka codsan lahay in ay hoos noo eegaan iska naafada ah amba aysa takoorin ama shaqooyinka la bixina ay wax nagu daraan imtixaamaadka la qaadaya ay naga qaadaan waayo bulshadii baan ka mid nahay waayo bulshadii waxaan markaa u arkeynaa inaanu ka mid nahay oo kale aan u arkeynaa caqabadihiina way nagu yaraanayaan dadkiina waxay helayaan jaalasi ay ku shaqeeyaan oo dadkoodii ay ula noqdaan hadhowta duruufta ay halkaa ku yaraato farabadayn kismaayo waxaa ku nool laba kun iyo toddoba boqol oo naafo ah oo isugu jiraan kuwa boolya ah kuwa bareelis ah kuwa kaloo adigu fiisa caadi ahoo lug iyo gacan iyo waxyaalahaasoo kale indhoolayaal baa jiro marka way fara badan yihiin